أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idinkugu heno inshaa allah idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka mid ka mid ah deegaanada wilaayadaasi oo soo gabagaboobay wixii kulankaasi looga hadlay iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa bannaanbaxyo gilgilay magaalooyin waaweyn oo dalka kenya ah gaadiid la gubay goobo ganacsi oo la faramariyey maxay qoonsadeen dibadbaxayaasha caraysan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maamulka gumaystaha yuhuudda oo waraaqaha aqoonsi kusheegga ka guddoomay danjiraha maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan u dirsaday dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato dowladda kenya oo sheegtay in ciidamo ka tirsan maamulka ashahaadala dirarka isku magacaabay jubbaland ay ku sugan yihiin mid ka mida magaalooyinka dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato iyo warbixin kale oo ka mid ah warbixinadii taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka
سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waraaqaha aqoonsi kusheegga ka guddoomay danjiraha maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan u dirsatay dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysato haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbaxyo gelgelay magaalooyinka kenya gaadiid la gubay iyo hanti la boobay isku soo baxyo aada u ballaaran ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya halkaasoo dadku cabasho kaga muujiyeen sicirka shidaalka oo aada u sarmaray guudaha dalkaasi kumanaan qof oo caraysan ayaa xirtay wadooyinka ugu muhiimsan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi halkaasoo dadku ku muujiyeen diidmadooda ku aadan korarka qiimaha shidaalka isku soo baxida ayaa yimid markii gaadiidleyda dalkaasi ay shaqo joojin rasmi ah ku dhawaaqeen sheegeenna inaysan goyn karin qiimaha shidaalka waxayna taasi keentay in gebi ahaanba joogsadaan isku socodka gaadiidka ee gobolada dalkaasi mudaharaadka maanta ka dhacay nairobi waxa uu isku bedelay isku dhac toos ah oo dhex maray dibadbaxyaasha iyo ciidamada ammaanka dadka isku soo bax sameeyey ayaa la arkayey iyagoo taayiro gubaya sidoo kalena burburinaya oo dab qabasiinaya gaari dadweyne isku soo baxyada ka dhacay magaalooyinka qaar waxaa la soo wariyey dad si toos ah loo toogtay magaalada nakuru oo kale ugu yaraan hal qof in la toogtay ayaa la soo wariyey halka magaalada niyeri la biliqaystay suuqyo waaweyn kenya waxay ka mid tahay dalalka dadka tuugada ah ka faa'iidaystaan isku soo baxyada kamaradaha ayaa soo bandhigayay goobo ganacsi oo toos loo boobayo iyo shakhsiyaad la baaranayo waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafureeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buulanegey ee u dhow deegaanka nambar lixdan dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic ay ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee mayafuulka ee magaalada baydhaba dhaawac waa saddex askari oo murtadiin ah sidoo kale howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada baraawe ayaa lagu dilay askari ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa kaasi oo lagu magacaabi jiray saciid axmed waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sahaynada oo waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoontay safiirka somalilan madaxweynaha yuhuudda isxaaq herzog ayaa si rasmi ah maanta warqadaha aqoonsiga danjiranimo uga guddoomay safiirka uu maamulka dabalilifka somalilan dhowaan u magacaabay tal abiib maxamed xaaji munaasibad ka dhacday xarunta uu ku shaqeeyo madaxweynaha yuhuudda oo ku taal magaalada barakaysan ee sahaynadu ay xoogga ku haysato ee qudus ayaa si gaar ah loogu qaabilay safiirka somalilan madaxweynaha yuhuudda ayaa tallaabadan ku tilmaamay iskaashi cusub oo muhiim ah oo u dhexeeya labadooda dhinac isagoo intaa ku daray inay doonayaan in maamulka hargeysa ay kala shaqeeyaan dhammaan dhinacyada muhiimka ah ee nolosha aad ayaan ugu farxay inaan saaka soo dhoweeyo safiirkii ugu horreeyey ee abid somalilan u fadhiya israa'el doctor maxamed xaaji kaasi oo ii soo gudbiyey waraaqihiisa aqoonsiga ayuu yidhi madaxweynaha yuhuudda wasiirka arrimaha dibadda ee kayaanka sahayrada jidcoon saar ayaa isna hambaliyeeyey soo gudbinta waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ee safiirka somalilan iyo sidoo kale waxa uu ku sheegay maalinta madax bannaanida somalilan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo markii ugu horreysay ka hadashay ciidamada maamulka la baxay jubbaland ee ku sugan mandheera guddoomiyaha amniga kenya ugu magacaaban dhulka soomaalida ee n f d ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan maamulka axmed midoobe ee kismaayo ay joogaan gobolka mandheera waxa uu sarkaalkani kenyaatiga ah intaasi ku daray in ay la socdaan in ciidankaas iyo dadka deegaanka ay xiisad ka dhexalowsan tahay isagoona xusay inay ka fikirayaan qaabkii ciidamadaasi dib loogu celin lahaa maamulka jubbaland waxa uu tilmaamay in dadka deegaanka ay si adag uga hor yimaadeen ciidamadani islamarkaana ay dowladda kenya raadinayso xal si labada dhinac ay xaaladoodu gacanka hadal u gaareen xubintiina cabdiwahaab caawo waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka mid ka mid ah deegaanada wilaayadaas oo soo idlaaday kulankan waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo hogaanka bulshada dhaqanka ee deegaanka shanqalow ee duleedka degmada baardheere waxaana kulankaasi uu qaatay muddo saacada ah qodobadii kulankaasi lagu qaadaadhigay waxaa ka mid ahaa garab istaagga mujaahidiinta ku dhaqanka shareecada islaamka horumarinta deegaanka iyo waxbarashada iyo ka digtoonaanta dhagaraha cadowga waxaana dhammaan qodobadaasi la isla dhigay halkii ay ku habboonaayeen ugu horreyn gabagabadii kulankan dhex maray wilaayada islaamiga ah ee gadow iyo hoggaanka bulshada deegaanka shanqalow waxaa ka hadlay culimmada iyo waxgaradka deegaanka
marka kulanka may ka saabsanayay horumarka diimeed iyo horumarka maylara arrimaha bulshada iyo ka saabsanay may kumadahay wala lagu wada hadalay sidii dadka oo maylaraay banaamo umbahay sida murtadiinta oo kale ka beeri si laankunaga fadi lankasaba lanka helshay onhiga in lan hoos gala saasyo hakanagada koran murtadiinta hakukubaha koran muslimiintana hakaka beeri koran diinsha iyo maylaraay cirzi iyo inaftiyona saasya ku badbaadi kor qodobkaas saasya laku ari qodobka kale oo horumarku kumidahay isbitaalka oo maylara ummadda muslimiinta ee ambahanta maylarey ha isku kaashideen walaayada iyo maylaraa deegaanka reer shanqolow dadka degan muslimiinta isku kaashidan yalari walaayadana dhanya qaadati muslimiintana dhanya ku qaada wanaag badan yaha ku baxa karo oo kumid ay sii lan hormarii fadi diinka ilaahay ama liin hormarii fadi maylaraa deegamo kasta oo maylara waliyo umbaahanyin sida wadooyinka sida maylaraa isbitaalka sida biyo yalo kugooda hadali walbadan oo kheer maylara yaha ku bahi kulan kong may buu ahaa kulan guuleed yow kulan diimad yow kulan muwaafaq yow sida laka taladay may halshee la deeray barnaamijka horumarka diimad ama daleed ama walbarasho taas walka dardaarami horumarka dhaganka may laka tilmaamay ini biyo la hela ini wada la hela taas horumarka dhagameed yaa laka tilmaamay tankal horumarka diimad ini may la raay kitaabka alla iyo sunnada rasuulka la barada culummada warshee la dhegansada taasna taas iyo laka balami tankalmayba laka balamay walaayada iyo muslimiinta deegaanka shongolow isla gaadeenaa shaksa kasta oo muslum eh oo warkaanoba dheegaaw ini jinnada linkaweera ini linkaweera ilaahay diinshay linkaweera walla row gaalnamo iyo ridinimo la row ee ummato liinkudiga laka buraariji luku ballanqaada shaqsigii koyna amnijay oo sugan ammaanshey oo sugan luku ballanqaado hatortiyana dheedi wabilahi towfiiq walaad gadinayn koyti kheeranayn la koyti unuuna alxamdulilaahi adhiicini alxamdulilaahi unigi oonayto isin dhaleeno geb oonaytohu gaala ka darma gaalada ha ku biyana erti markaan hoob ilaahay erra meelfayle ka dardaahrigni horumar badan ka dardaahrignay wanaag badan ha ku bahi mayninkoy walaayada geda ninkoyti unio odayaalka deegaanka shangolow ana bulshadii kala duwan markee ninkoyti may wadankan deegaanka horumarshiila ku hadli sada biyo isbitaalada waxbarashada jidadka iyo onhay sida ilaahay kitaabshiilan hormari fadi oo dadka oo qabaa'ilka ah muslimiinta amiirkaasta roogan oo geeka meelooyinka oo ridada roogan sidii iyo macnaha ankuka digi lahayan iyo oo anka sheegi lahayan walaaladiyo macnaha jinada amba kheyrka amba ilaahay kitaabshiisadiyo hanku qeybgala fadeen taas daraadiye iyo kawada dardaarigna asalaamu calaykum waraxmatullaahi walaayada inaya maxadleh geda iyo walaayada ninkoyti ka faraxanay walaayada islaamiga shongolow hana booqoti may inaya mahadlaha geeka khayr a roogna inay lankii ridada ka jari oo weelhay mise walaalhay una hanku digna diinta anka naadina ilaahay mahadlaha yeeda anku digaana awalan may baan mahadiyana ilaahay subxana wataala aan mahadiyaana tuma markaas kubaada walaayada islaamiga gido oo geeka hana booqotay ninkoyti may baa lana jazaakum allahu khayr yalana walbadan macnaha oo tawjiihi ayaana siiyaan walbadan yaa macnaha dhanka oo deegaanka horumarshiya walbadan yaa macnaha nin aftiimi marka tiyaadahayti deegaanka walbadan horumar ee ku jari hatana insha allahu may ka dardaarignay inay macnaha horumarkii la ziyaadi wali baaha ee dhimagna insha allahu in la daboolo wali daboolo korta walaayada islaamiga wali oo ha ku degaandega dhanka bulshada wali daboolo korta in macnaha la daboola yaa ka dardaarignay marka sida lan sheegi macnaha dhanka magaalada hata maynan dhow aha magaalada rubaar dheer oo soddon kilomitr raynin jarta ma ilaahay mahadisageek alxamdulillah ilahay noo badbaadiyay awoodaan iyo heladaanan aan hayna inuuna maanaha aan kumid hayn kooxdaas oo meelo degan oo ridada ilahay noo badbaadiyay alxamdulilah may balanaa lankii ka jara may balanaa ilaahay kitaabshi inkooy yalana hakuba fa'iidimaka deres addunya aakhirka ka saaras yalana ankooy ilaahay kitaabshi inkooy yalana marka may ka dardaarinahi lankii kumad oo deegaanka kumada oo maanaha waalidiinta in an weeraan oo ilahay kitaabshi anka weeraan oo aakhira jina anka weeraan mayba kumad aha qofka hel shay ku ilaaliya naar yahayti wa anfusakum waahliikum naaran yaa ilahi subxaana watacaala ini maanaha ehelka naar linku diga alxamdulilah tiyadahaytan isla qaadani jazaakum allahu khayr insha allah si oryaalka in sheegan sida alxamdulilaahi geeka horumarka la diiri iyo buraarijiinta geeka las buraajiyey oo kitaabka alsboori culmadii wanaagi iyo silan do-ay siday lan dardaarmay alxamdulilaahi wali khilaafaad anejari sininku hadlay iyo alxamdulilaahi si an do-aysani alxamdulilaahi kiniinkeer kiniinkeerwa do-aada alxamdulilaahi indoailan ari sida alxamdulilaahi khilaafgaabada iyo onoytay muwaafaqadunu hadda kashaaltabo hayn alxamdulilah ilaahay aan shukrayno culummada alxamdulilaahi yani buraarjida inay boordi lankii waan mooga hayna alxamdulilah iyada waan fahmi alxamdulilah may ogaada saana haddii ilaahay ara alxamdulilaahi wanaag badan iyo walbadan walbarashada iyo meelkasab luha ku hadali walgorod badan ha ku hadali onuuna alxamdulilaahi intii la sheegin islawada qaadanay alxamdulilah ilaahay khayrkaasna nu waafaji mahadda alla iskula assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka inta laka hadali walkubahaysan magaba horta may mada kowaad hadhawaayana walaayada islaamka odayaashaana hana salaameen sharaftiyo hanayn salaameen may salaanta unku qaadnay iyo wanaag badan iyo sharaf badan iyo salaanta kuka qaadnay ilaahay idin sheey una oo kalsoono qabna una oo qalbagaana dhaahir eyi qalwubtaana santa laablaab iyo jiraniinka jarna caafimaad qabna ya anas do-ayni soomaalidu way kamaamaahase kooy kulunga dhalaas kulungna keera dhale kulunkaana ki keer dhale ilaahay ka weela waana ku rajayna ilaahay idin sheey may waa anas do-ayni walaayadaana umuradaano nin do-ayti ilaahay hi ajiiba intaasalana ilahi ku ajiiba ilaahay ununa hiniin ajiiba do-odalanas do-aayi ilaahay hi ajiiba ilaahay hi ajiiba intaasalana maylana inta odka ka jari ilaahay nin suuru geliye horumarka una ka dardaarinni ama higdiimeed e ama higdadnama e ama higdaleed e oo una ka dardaarinni alihi nin suuru geliye wala ilaahay hejee ku suuru galaan aadinka geefley iskuleey alle hejee ku suuru galaan alihi nin suuru geliye ilaahay idin shay alla weydiisani taas maylana odka la eri dadkii riddi ka jarow oo muslumiin ahow maylana antina dhiigase diinta hangnagoy dadka hangnagoy dalka hangnagoy ka deegayaana miilaada roogda ma ka deega doonta adduunka dhabaati kulukulumaas aakira naara lukulukulume walba faa'iide emaka jaran maylanaa antina dheegase ilaahay heje hangnagoy oo diinta i dalka i dadka hangnagoy antaasallena assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaas xasan aadan ugaaska beesha laysaan ee wilaayadda islaamiga hee gado alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda alxamdulilaah awla ilaahi subxaana wataala yaan umahadnagaana allihii nicimshii faraa badan ninka nicmaayey allaha saan umahadnagaana anaa ku bilaabo magacayga ugaas xasan aadan maxamed rooga deegaanka shanqolow kulamo kudhiyan oo walaayada islaamiga ee gedo iyo beelaley saamed kulamo aan dhexii ku dhiyan runtii kulamadaas macnaha may ka saabsanaayana see liin hormarya deegaanka see ummadan may waha inshagad fasahaadka iyo gaalnimada liinku digay see ummadan may waha masaalixdiiya iyo wanaajiya iyo kheyrsha manaha oo liinka tawjihe marka kulamadasaas ahay intaasa ka saabsanaayan runtii naqaash badan marka kudhii kulamada maylisla qaaday in macnaha gaalada iyo fasahaadka iyo dulmiga iyo gardarada iyo dhibkay wadda macnaha laku bernagada in macnaha muslimiinta la garabsiiyo oo islaamka macyelanaado oo la garabsiiyo tan kale lamaad in la horumariyo macnaha deegaanka haddii hagbiyata haddii hagdiinadata haddii hag waxbarashata haddii macnaha hag caafimaadata ayuu noocin deegaanka la horumariy wal isla qaadi arrintaasi tan kale may kale macnaha insheegaad mayba kulamada ka saabsanaayana wali dibdhac shaanow in laisku ilaaliyo wali dibdhac oo dadka muslimiinta inshaanow in laisku ilaaliyo taasna runtii mana dardaarooyin fara badan ku dhiyan jasaahumullahu kheyr walaad markaan he booqotay runtii meelo may ku dhiyan macnaha kheyr badan in macnaha kheyr badan laiska dardaarami nanisfari jasaahumullahu kheyr runtii kulankaas kulan macnaha oo sharaf leh oo deegaanka macnaha ee muhiim leh oo walaayada islaamka muhiim eh guud ahaan islaamka dhan oo islaamka dhan muhiim ah iyaha kulankaas saas awdee may aan mahadnagaana marka walaayada hana booqotay aan mahadnagaana may kale aan mahadnagaana warbaahinta al andalus aan mahadnagaana jasaahum allahu khayra aljasaa ilaahi subxaanahu watacaala may weydiisaana islaamka in ilaahay cizeey ina muslimiinta ilaahay cizeey ina muslimiinta ilaahay cizeeyo ilaahi subxaana wataala ku weydiiyaana gaaladana ilaahay subxaanahu watacaala maqraja iyo dhibaatada iyo dulmiga ilaahay subxaana wataala ka baabiyo ilaahay subxaana wataala iyo weydiisadaana wal alla wale muslimiinta manaha fasahaad iyo dhibaato iyo dulmi iyo gardara kahan in ilaahay subxana wataala ku wado ilaahay subxana wataala weydiisadaana waa in dadka muslimiinta liindiga liinkudiga macnaha cadaab liinkudiga gaalnimada may ballata macnaha cadaab ilaahay subxaana wataala cari ilaahay subxaana wataala yeelata in ilaahay subxaana wataala aris liinkudiga dadka macnaha geedka macnaha shilmaad yar inta dooradaan macnaha gaalnimo ka dhihayaan may lanaa macnaha diinkaas inka filan dalkaas inka filan xurnimadin iyo naheyo macnaha muslimiintaas inka filan gaalada bira ku qaadada ha ku nagada ilaahay ku obsada ilaahay subxaana wataala antobasheena lankiniidis ka haayoon xi ku bahoy in geedka macnaha cize iyo sharaf ilaahay subxaana wataala leh haaye ama lanki gaala anseeda mase gaala raac anseeda in ilaahay subxaana watacaala usu dullaayow ilaahay subxaana watacaalana usu macnaha inshagada xoojiyow oo dhibaateyow marka maylana marka in ilaha ku nagada oo islaamka jilaha nagada islaamka samana inshaa khayr iyo faa'iida leh
ugu dambayn waxaa kulankan kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gadow sheekh luqmaan abu anas alxamdulilah rabbialcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana illa cala alaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh faqad qaala allahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ugu horeyn ilahi waan mahad celinaynaa subxaanahu watacaala fadliga uu noo galay uuna horeysa nimcat lislaam waliimaan nimcat alamn nimcat asixa alxamdu lilaah intaa kadib waxaan insha allahu tacaala dadaarmi doonnaa bacdamaa waxaa weya kulankeenna uu ahaa kulan wakhti qaatay loogana arisanayey alla subxaanahu watacaala diinkiisa sidaan ku difaaci laheen naf iyo maalneh aan waxaa ilahi subxaana watacaala kitaabkiisa ku koryooli laheen dhowr qodob ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaanu dadaarankeena kusoo gebagabaysanno waxaa ugu horeeyo oo ana dadaarmaya walaalayaal taqwalahi subxaanahu watacaala fi siri waalcalan alle subxaanahu watacaala inaanu ka baqno meel kastoon joogno iyo zaman kastoon joogno khaasatan wakhtiga hadda aanu marayno waa wakhti adag oo ummadda waxaa weeyaan dastuur ilxaadi ah iyo diin la-aan iyo waxaa weeyaan dimuqraadiyad kala duwan ummaddii waxaa weeyaan lagu ilxaaxinayo diinkeedina la gadanayo dalkeedina la iibsanayo cirdigooda iyo sharafkoodana lagu cayarayo maadaama wakhtiga aanu marayno in ilaahi subxaanahu watacaala aanu ka baqno is-ilaalinno diinkeennana waxaa weeyaan in badan aan ilaashanno waan dadaarmi laheen waxaa kaloon dadaarmaya walaalayaal maadaama aanu nahay dad madluumiin ah oo la dulmiyey oo maanta waxaa weeyaan intaasoo dhibaata ay ku dhacayso bal inaan annaga waxaa weeyaan kor isu qaadno dareennaneh waxaana lagu haystay inay tahay diin waxaa weeyaan dee mugta dadka haddii xataa dalkooda ay dufacdaan waxaa ku jiro xoogaa damiir ah iyo dadnimo ayaa ku jiro beeshaan waa beel la yaqaano reer liisaaneed waa beel gob ah dadnimo iyo waxaa weeyaan lagu yaqaano halgan soo jireen ah waxaanu leenahay walaalayaal maanta fadhi ma yeelo waa inaad halgankii soo celisaan waa inaad raayaadka qaadaan waa ilaahay diinkii subxaana watacaala inaad u nusraysaan jihaadku ummadda way ku cisiwdaa jihaadku sharafteenna ku jiro aakhariya adduunya intaba waxaan idinku baaqaynaa insha allahu tacaala inaad jihaadaan waxaa weeyaan alle subxaana watacaalana waa nagu waajibiyey jihaadka oo waa faradu cayn maanta oo kale ma ahan maalin waxaa weyaan lagu bakhaylo nafta waa maalin tadxiyo u baahan nafta in la bixi u baahan waxaa weeyaan yacni waalidka iyo wiilka wiilka waalidka amar qaadan maayo waxaa weeye qof kasta waa laga rabaa odaygaa laga rabaa wiilkaa laga rabaa qof kastaoo muslim ah ganacsigaa laga rabaa waxaa laga rabaa ninka waxaa weeyaan beerreyda inuu jihaado jihaadkii aan labalaabno alle subxaana watacaala isagoo nala hadlayo wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulakum calaa tijaara yacnii tijaara lagu tusiyaa ganacsiyaa lagu tusiyaa faa'idaa lagu tusiyaa faa'iidadaasna waxaa weeyaan jihaadka ayaa laga helayaa waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala nooga baaqayaa waxaa weeye nafta ilahay baa na geli subxaana watacaala haddaanu gaabinno alle subxaana watacaala wuuna dhaliilayaa wuxuu nagu dhaliilayaa gaabinta aan ka gaabinnay faraducaynkaas iyo waajibkaas aan ka gaabinnay waad arkaysaa maanta adduunkiyaa la doortay waxaa weeye dadka waxay ku mashquuleen beeraha iyo ganacsiga ayay ku mashquuleen waxaanu leenahay aan ulaabana ilahi subxaana wataala kitaabkiisa aan nusrayno ilahi kitaabkiisa aan dufaacno subxaana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum ilahi subxaana watacaala kitaabkiisa aan nusrayno ilahi waanu nusrayna tabaaraka watacaala waxaa kaloo aan u daarmaya beesho in waxaa weeyaan aad ku dadaashaan alwalaa'u walbaraa oy macnaheedu tahay in cid wala la siiyo la jeclaada ee muslimiintaan ula jeednaa iyo dadka mu'miniinta ah waxaa weeyaan baraa'ana la qaato gaalada iyo waxaa weyan gaala raacidana hee in baraa' laga qaato waanu dadaarmaynaa waxaa kaloo dadaarmaynaa al amru bilmacruufi wanahyi cani ilmunkar in dadka macruufka la amro oo kulla- kullana ducaatun ilaallahi tabaaraka watacaala inaan noqono oo dadka waxaa weeyaan aad amartaan shayga wanaagsan ee macruufka ee khayriga ee ilaahi subxaana watacaala jannadiisa lagu garayo inaad dadka amartaan shayga xuna aad ka reebtaan waan idin dardaarmina insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmina walaalayaal inaad ismaqashaan raggiina waxaa weeyaan talada loo dhiibiyey odayaasha ah ee samadoonnada ah ee nuqubada ah ee suldaanku ugu horeeyo inaad maqashaan samcu daaca waadna daarmayna insha allahu tacaala waana ummadda meesha ay ka hagaagto haddii ismaqasho wax badan ayaa ummaddu qabsoomayo ayadana waadna daarmayna insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeyo oo aan dadaarmayna waxaa weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala aan barayno gacmahan u taaganno maxaa yeelay ducadu waa silaaxa mu'minka ducadu weeyaan ilaahi subxaana wa tacaala aan barayno aan ku baryan alla subxaana wa tacaala yacni asmaadiisa iyo sifaadkiisa liannahu maxaa yeelay maanta ducada waxaa u baahan kuwaan ku jiro maxaa la dhihi jiray yacni xabsiga gaalada ducay nooga baahan yihiin waxay nooga baahan yihiin inaan soo dayno la dagaalano cadowgaas oon kasoo furna nooga baahan yihiin ilaah inuu barayna nooga baahan yihiin marka waa inaanu baayro- alle subxaana wa tacaala barayno waana laka rabaa waxaa weeyaan baahi kalaana hayso ah madarki ilaahi subxaana wa tacaala waana siiyey maxaa loo baahan yahay beerihii inaan ka helno badar ayaa loo baahan yahay ilahi subxaana wa tacaala marka baahideenna waxay ku xiran tahay baryada alle subxaana wa tacala ilahi aanu barayno insha allahu tacaala guud ahaan ummadda waxaan leenahay soomaaliyeed waa namiyu jihaada ilaahay diinkii subxaana wa tacaala u nusreeya cadowgiinana garto maanta waxaa weeye xaqa xaqnimiisa loo garto ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa loo nusreeyo dadka muslimiinta ha isu jilacsanaadeen ilaahi subxaana wa tacaala aanu ka baqno hada wabillahi towfiiq wa aakhir dacwana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan warbixinadii taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobolada dhexe xalqadeedii shan iyo tobnaad warbixinadan waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey deegaanka fiidow ee dhaca duleedka degmada jowhar ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee hoos harsanaya harka shareecada raxmaanka deegaankan waxaa laga wadaa howlihii caadiga ahaa ee ka socon jiray degmooyinka jowhar iyo jalalaqsi ee wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaasoo ay haystaan silibiyiinta burundi maleeshiyaadka hiil gaalo iyo kuwa xasan garguurte deegaankan fiido waxa uu ka mid yahay goobihii laga diiwaan geliyey dhibaatooyinka cadowtooyo ee ay u geysteen maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale silibiyiinta maraykanka waxaana deegaankan marar badan soo weeraray maleeshiyaad kale kaan ahaa oo kor ay ka taageerayaan ciidamada silibiyiinta maraykanka halkaasoo ay ku duqeeyeen dad rayid ah kuna dhaawaceen sidoo kale waxay ku boobeen hantida bulshada deegaanka xaafadda quracley ee ka tirsan deegaaweynaha fiidow waxay diyaaradaha dowladda salibadda ah ee maraykanka ku duqeeyeen carruur dugsiley ah oo ku sugnaa goob barxad ah oo ay isugu yimaadeen duqeyntaasoo si ku talagal ah loogu beegsaday carruurtaas dadkii u gurmaday carruurtaas waxyeellada soo gaartay waxna ka soo qaaday shuhadadii carruurtaas oo ii warramay ayaa waxa ay ii sheegeen in diyaaradaha cadowga ay madaafiic dhowr ah ku soo tuureen deegaanka gaar ahaan weliba halkan ay ku sugnaayeen carruurta ciyaal yaryar ah oo cunuga ugu weyn maaragtay uu yahay labaiy toban jir uu yahay kan ugu yarna uu yahay siddeed jir ayaa meeshaas ku shahiiday kolleyba gantaal meeluu ka imaad aan aqoonin ayaa ku dhacay goobjooga ayaan ka mid ahaa maalinkaas isla maalinkaas weliba waxaan ka soo tegey adiga muddo adiga hal saac ka hor aan ka soo tegey meesha meesha waxaa ku shahiiday rag maaragtay dhallinyaro ah oo ciyaal yaryar ah oo meesha usoo xunkun tegey oo maaragtay meesha waxay ahayd meel maaragtay kitaabka ilaahay maaragtay lagu xukumo halkaasi waxaa ka dhacay maaragtay musiibo gantaal la soo riday oo meel laga soo riday aan aqoonin ayaa ciyaalkaas ay ku shihiideen dadkii qaaday oo wax ka duuga ayaan ka mid ahaa maaragtay waxaan ka baxay deegaanka maaragtay fiidow deegaanka quracley ayaa kiisha maaragtay ay meesha ay ta- hoos tagtaa Een, raggii halkaas joogay toddobadaasaa maaragtay ku shahiiday toddoba cunugay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadooda waxaan ugu baryaynaa ilaahay subxaana wa taala inuu ka aqbalo dhacdadaas dhacdo oo xanuun badan ay ahayd dhacdo goobjoog aan ahaa ayay ahayd macalinka haddaan ahay marka saasay wax u jiraan xaaladihii looga xanuunka badnaa oo xamladii intii socotay ahayd weliba weliba gantaalka soo dhacay ee, jihada uu ka soo dhacay iyo qaabka u dhacay iyo qaabka maaragtay ciyaalka uu galay intaba waa wada arkayni waa wada daawanayni dadkii wax ka qaadaan ka mid ahaa waa dhacdo oo deegaanka fiidow iyo maaragtay deegaanada deriska la ah maaragtay dhacda oo saameyn muhiima dhacdo oo maaragtay anigoo ka socda idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa booqasho ku tegay deegaanka si aan bulshada ku dhaqan fiidow oga xog waraysto dhibaatooyinka cadowga uu u geystay deegaanka iyo sida haatan ay xaaladdu tahay waa kuwan qaar ka mida ganacsatada oo iiga warramaya boobka hantiyadeed ee loo geystay goobahooda ganacsiga alxamdulilah ganacsiga hadda waa fiican yahay laakiin balse waxaa jiro xilli oo xamlo ay dhacday aa dukaanka laga jabsaday qolo mataqaanaa liila caluusa iga jabsatay marka hanti badanaa iga maqan waa kaa waxay fardhiyeen waxay qaateen waxay qaateen iyo waxay fadhiya iskumaday noqotay marka kuwa wax dhacaya ma maleeshiyaadkii xasan gurgurta meeshina ha kuwii xasan gurgurta waa oo jallaqsa ka yimid oo watay mataa nuur dheeraas watay qoladaas waa aad iyo waaba kaas albaabka waa alxaman yahay waa soo alxamay intaasay fujiyeen sakatoordi waxay dhan waa qaadeen sakatoor laan soo gaday intay duurka aadiyeen iyo intaqaanaa ay intay qaateen waa kala badan yihiin aad hadda waxyaabahan ii muuqda cusub waa alaab cusub aad ku xirtay alaab cusubaan ku xiran soo alxamo waa waa jareen buu xirmay
marka maxay ku gooyeen maxabad baa mise awood kale u isticmaaleen awood kale u isticmaaleen muddo un si laa sheegay dadkii jooga anima joogin waa qoygaasaan jiray dadka siday ii sheegeen muddo hal saace aa la garaacay gurigaas ay qabta ku hayeen soo guri sakatoore dhagax u ahay aad iyo aad marka hantida markaas kaa bilaqaysteen inteebay gaaraysa lagu qiyaasay adiga haddaan qiyaasay saddex kun iyo toddoba boqol saddex kun iyo shan boqol meeshaan ku qiyaasay deegaanka fiido ayaan khatarsanahay ganacsatada ayaan ka mid ahay maasha allah ganacsigeena wuu wanaagsan yahay dukaanka iyo maqaayadda ii furan in badanoo markii xamlada aheyd ay dhibaatooyin badanna gaareen ay ku ridida dukaamanka naga dhaceen iyo cabitaanadii waxay naga cabeen maasha allah hadda waa ka kabannay maasha allah ayaanahay waan wanaagsannahay marka ma dhac bay idiin geysteen haa dukaamankay naga dhaceen alaabay naga dhaceen cabitaanay naga dhaceen laakiin alxamdulilah waa ka kabannay adiga ka waran maxaa lagaa dhacay dukaankaaga ma la- ma- ma loo dhacay maacuuna ii saarneed maacuunta waa layga dhacay cabitaano badan waa layga cabo kooki iyo faanti iyo waxaas meeshii yeel waa la cabay haddana alxamdulilah waa ka soo kabannay waa tahay waxaan ku weydiinayaa een, adiga maqaaxidda adiga iskale soo maa maqaaxidda aniga iskale haa waaya adiga caruur maad ka bishaa maasha allah haa hooyadayaan ka biilaa ilmahaygaan ka biilaa reer reer dhaq- reer dhisanaan ka biilaa waa tahay maadaama marka een, reer dhan aad ka biisho familkii iyo qaraabadii eh, ka waran dhibaatadeedii bal eh, ma ku saamaysay maasha allah markii hore way i saamaysay laakiin walaalay mujaahidiinta ay garb istaageen wax iga hadlaysan ma lahan hadda waa wanaagsannahay walaalaha mujaahidiinta ay garab qabteen ilaah ha barakeeyo ayagaan ku tirsannahay ayagaan hoos joognaa haddana wax naga hadlaysan ma jiraano maasha allah waa wanaagsannahay Waa tahay. marka maamulka islaamiga marka een, eh, aad ku hosnooshihiin eh, amniga aad haysataan ka waran maasha allah amni wanaagsanaa haysanaa mujaahidiinta kor allah ka dhiga cadowga allah ka qabto amni fiicana wanaagsanaa haysanaa mujaahidiinta si fiicanaan ula noolnahay wayna wanaajiyaan nabadgelyo ballaarana waa haysanaa sida aad maqlayseen dhegaystayaal waxaa jira qaar ka mida ganacsatada oo mujaahidiinta soo garab qabteen kadib markii la caawiyey oo loo dhisay mehradahooda ganacsiga ee ay cadowgu bililaqiysteen inkastoo deegaanka aad moodo mid sameynaya soo kabasho dhaqaale haddana nolosha deegaanka boqolkiiba toddobaatan waxay ku tiirsan tahay beeraha maadaama deegaanka dhulka uu ku yaallo ay tahay hareeraha webiga shabeelle sidoo kale deegaanka ayaa leh maalin suuq oo dad fara badan ay isugu yimaadaan kuwaas oo usoo dukaamaysi taga suuqa magaalada waxaan booqday qaybta ariga si aan usoo ogaado kala iibsiga xoolaha ee maalinkaas ka jira suuqa deegaanka inkastoo xaalad zaxmaha aan ka duldhacay haddana dallaalayda suuqa sidan ayay wax u kala iibsanayeen meeqaa itiri neefka waxaan ku yidhi lixdan aan ku yidhi aniga lixdan ma rabaa Ah.
afartan iyo shan doolar iga siisa waa weertahay waxaas aniga iska dhaaf waxaas, waxaas iska dhaaf dhegayso hal doolar kuu dari maasha allah hal doolar kuu dari hal War- doolar warun kuu sheega- war- warun kuu sheega haye neefka konton igama dhigti makaay maya haye makaay dhigin haye maxaan ku dube maxaan ku dube Ya.
ishe wuxuu ku dube
nus doolar kuu dari waa iga gada war barka War, nus doolar ma- kontonka- kontonka iga dhig maya maya Kontonka iga dhig iska dhaaf afartii sideed waa adiga baras
nuurkii iyo iftiinkii looga bartay mujaahidiinta ayay mar kale dib uga daareen deegaanka waxaana bilowday dacwada islaamiga waxaa la camiray masaajidda maraakista madaarista qur'aanka kariimka lagu barto ammaanka waxaa had iyo jeer alle iska xilsaara ciidanka xisbada ee deegaanka ee maamulka islaamiga ah sidoo kalena waxay dadka faraan wanaagga iyo maxruufka waxayna reebaan xumaanta iyo munkaraadka sidoo kale intii aan magaalada joogay waxyaabaha dib u soo laabtay oo ay dadku iiga sheekeeyeen oo aan soo ogaaday ayaa ka mid a iskuulkii magaalada ku yeelay oo dib u bilaabay howlihiisii waxbarashada kuna howlgalaya qolal aan miisas iyo kuraas toona lahayn kuwaasoo ay burburin u geysteen maleeshiyaadkii dabadhalifyada murtadiinta ee iyaga oo maraykanka kaalmo ka helayay deegaanka dhowr jeer soo weeraray madarasada sidee xamlada u saameysay oo maxaa dhibaato ku dhacay waxaa dhibaato ku dhacay iskuulkii ayay gubeen iskuulkii oo ka intaa sideed qol oo xafiis ayuu ahaa sideed qol ayuu ahaa iskuulka marka iskuulkii ayay mataqaanaa ay gubeen kuraastii iyo macalin ee, mataqaanaa ee, ee, xafiisyadii kullii ayay mataqaanaa iskuulkii ay saameeyeen ay gubeen wixii oo mumtalakaad ahaayoo iskuulka yila dhammaan way baabi'iyeen dhammaan way baabi'iyeen dhammaan way baabi'iyeen marka un waxa uun kala baxnay un muqararkii oo- oo maktabu tarbiya wa tacliim ahaa mu- muqararkii ayaan kala baxnay intii kale way baabi'iyeen way baabi'iyeen marka iskuul- aad bay ebar uga dhigan.
aad ay ebar uga dhigan marka Een, xaaladda maanta waa sidee iskuulkii dib mu usoo noolaaday Ah, iskuulkii hadda un waxaan ku dhignaa un eh, waan dhignaa iskuulkii waan wadnaa meel mataqaanaa meel kale ayaan ku dhignaa laakiin waxa waaye mataqaanaa xaaladdii un waan wadnaa laakiin sidii awalkii hore uu u socday oo mataqaanaa siduu dardartii uu u socday mataqaanaa sidii macnaha xoogaa hoos baa ugu dhacay waxa waaye iskuulkii ma laha mataqaanaa kuraas ma laha Eh, waxaa ma laha iskuulkii mataqaanaa un muqararkii iyo sa- jeestadii iyo sabuuraddii wixii ayaan haysanaa intii kale marka waa un mataqaanaa dadkii deegaanka haddaan un guddigii dadka iskugu yeerin waa mataqaanaa un waxa- eh, dhibaato iyo waxaas ayay sheegateen marka un waxaan un eh, wilaayada aan guud ahaan ka codsanaynaa iskuulkaasi mataqaanaa inaan nolol dhiso mataqaanaa iskuulkaasi oo nolol dhiso annagana mataqaanaa macallimiintii aniguna waxbarashadii waxa uu taagannahay ugu dambeyntiina bulsho weynta ku dhaqan deegaanka fiidow ayaa haatan ku hoos nool shareecada raxmaanka hoosteeda iyadoo cadowgii soo weeraray ay ku dullaysan yihiin farumihii lagu jabiyey مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa oo talaado ah aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe xilliyadii uu barnaamijka soo geli jiray waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaan illaah قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان الماء